أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa kula taliyey dowladda saliibiyadda maraykanka in saldhigga ciidan ay ka samaysato degmada berbere islamarkaana ay qaadato khayraadka dalka soomaaliya waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ku dhowaad boqol ruux ayaa gaajo ugu geeriyooday magaalada khaza xilli ay ka sii darayso xaaladda cunto la'aanta ah ee ka jirta magaaladaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askarta imin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allaah جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatan iyagoo fisan maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa kula taliyey dowladda saliibiyadda maraykanka in saldhig ciidan ay ka samaysato degmada berbere islamarkaana ay qaadato khayraadka dalka soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxameda madaxa maamulka shahadla diriirka ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay in dowladda saliibiyadda maraykanka uu siiyo saldhig milatari oo ay ka samaysato magaalada istaraatiijiga ah ee berbera iyo sidoo kale inuu ku wareejiyo macdanta qaaliga ah ee dalka murtad ciro oo waraysi siiyey mid ka mid a warbaahinada ugu saameynta badan maraykanka ayaa sheegay in wadahadallo ku saabsan iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada uu la yeeshay mas-uuliyiin ka socday safaaradda maraykanka ee soomaaliya iyo wasaaradda difaaca bentagoonka murtad ciro ayaa sheegay in safiirka maraykanka ee soomaaliya uu bilihii lasoo dhaafay dhowr jeer booqday somalilan halkaa saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca maraykankuna ay yimaadeen bishii diseembar ee labada kun afar iyo labaatanka haddii maraykanku uu doonayo inuu saldhig ka samaysto somalilan si diiran ayaan usoo dhoweyneynaa ayuu yiri murtad ciro isagoo u waramayay warbaahintan laga leeyahay dalka maraykanka waxa uu intaa ku daray inay diyaar u yihiin in maraykanka ay siiyaan khayraadka dalka sida macdanta qaaliga ah murtad cabdiraxmaan ciro waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey inuu dhowaan tagi doono maraykanka isagoo tilmaamay in heshiisyada cusub ee uu la galayo maamulka washington aysan wax shuruud ah ku xirneen in donald trump uu aqoonsi rasmi ah siiyo somalilan mar ay warbaahintan maraykankaahi weydiisay suurtagalnimada saldhig milatari oo ay washington ka samaysato somalilan ayuu ciro yiri weli arrimahaas waan ka wada hadlaynaa waxaanu rajaynaynaa in wadahadalladaasi ay mustaqbalka noqdaan kuwa miro dhal ah warbaahinta blomberg waxay sheegtay in somalilan ay ku taallo goob istaraatiiji ah sidaas darteedna aqoonsigeedu uu xoojinayo saameynta maraykanka ee gobolkan halkaas oo xuutiyiinta yeman ay bartilmaameedsadaan maraakiibta xiriirka la leh yahuudda maraykanka iyo dalalka kale ee taageersan xasuuqa lagu hayo muslimiinta khaza dhanka kale madaxa kooxda filla soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa isna dhowr bilood ka hor warqad u diray donald trump taas oo uu ku caddeeyey inuu diyaar u yahay in maraykanka uu siiyo goob uu ka dhisto saldhigyo milatari oo ay ka mid yihiin dekadaha berbera boosaaso iyo weliba saldhigga ah uu haatan degan yahay ee belidoogle xeeldheerayaal carbeed oo saacadihii lasoo dhaafay afka furtay soona xigtay warbaahinta ruushka ah ee ruusiya today ayaa si adag u naqdiyey dalabka ay somalilan u fidisay donald trump ee ah in washington ay siiso saldhig milatari iyo heshiisyo kale oo dhinaca macdanta ah si maamulkaasi loogu aqoonsado dal madax bannaan waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax shalay ka dhacay agaarka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ahaa iyadoona qaraxaas loo gubay gaari cabdibile ah oo si gaar ah ay u lahayd madaxtooyada maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland sidoo kale waxaa rogmay gaari cabdibile ah oo daba socday gaarigii qaraxa lagu burburiyey waxaana gaariga rogmaday ku dhintay laba askari oo murtadiin ahaa ku dhowaad boqol ruux ayaa gaajo ugu geeriyooday magaalada khasa xilli ay kasii dalayso xaaladda cunto la-aanta ah ee ka jirta magaaladaas faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abdu xasaanna xilli dadka muslimiinta ee ku dhaqan marinka khaza ay wajahayaan macluul daran oo ka dhalatay go'doominta iyo cudwaanka yahuudda ay ku heeso kufriga caalamka iyo dawaaqiidda carabtana indhaha ay ka eeganayaan ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaa marinka gaajo daraaddeed ugu geeriyooday ku dhowaad boqol falastiiniyiin ah waaxda caafimaadka ee marinka khaza ayaa tirakoobka maalinlaha ah ay soo saarta ku sheegtay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay marinka khaza ay ku dhinteen kow iyo sagaashan qof oo falastiiniyiina kuwaasoo u dhintay gaajo daraaddeed halka lix boqol lixdan iyo lix kalena ay la dhul yaalaan gaajada waxay sidoo kale waaxda tirakoobkeeda ku sheegtay in wadarta guud ee dadka gaajada owgeed ugu nafwaayay marinka ay gaarayaan kun saddex boqol iyo soddon xubnood halka in ka badan siddeed kun siddeed boqol iyo toban iyo siddeedna ay gaajo la jiifaan dhanka kale waxay waaxda caafimaad ka sheegtay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay cisbitaalada marinka lasoo gaarsiiyey kow iyo toban ruux oo shuhada ah iyo siddeed boqol iyo labaatan dhaawac ah kuwaasoo ay beegsatay yuhuudda dadka reer khaza oo la dhibanaa duqeynta yuhuudda ayaa haatan waxa ugu daran oo haysata waxa ay tahay gaajada oo albaab weliba waxaa ka xirtay yuhuudda kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo faahfaahinayaa deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay waxaa dhowaan ku soo idlaaday kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayadan iyo hoggaanka dhaqanka beesha laysaan oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay kulankan oo labada dhinac ay si wadajir uga sinaayeen qodobadii ka soo baxay ayaa waxaa intii u socda berber socday dowro sharci ah oo ay wilaayada u qabatay nuqabada iyo waxgaradka beesha laysaan taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo qayim ah muddo sagaal maalin oo loo geed fadhiyey kulanka ayaa la isdhaafsaday aragtiyo dhiirigelin iyo in beesha laysaan ay xoojiso kaalinteeda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika gebagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa xubno kala duwan ayaa ka hadlay madasha deegaanka bafe ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ka mid ah suldaan nuurow maadeyma nuur suldaanka beesha laysaan ee wilaayada islaamiga ee baay kulmadaas mayba ku mid haayay nambarka koowaad mayba haayhe cadowga oo wadanka ha ka duuli jihaadka la kala jara walay ku ka aadan beela rarlaysaameed mayba go'aan ka qaadanayhe tangeeda inuna naf iyo maalba kabiini jihaadka naf iyo maalba kabiini jihaadka waana walinta ka ballan qaadana fuli doon insha allahu tacaala intaas kadib midnimada muslimiinta beelo deriska ama beelo gudaaj ee walaag ee midnimadii iyo beelo muslimiinta deriska niilaa inayna kala noolana shareecada islaamka wala waafaqsan kitaabka iyo sunnada wala waafaqsan inayna kala noolana oo ku nabadgalaan beelo reelaysaameed laku ka nabadgala afya iyo galantiya muslimiinta ku nabadgalaan oo gudaajeen ka shal nabadgala allahu akbar qodobka saddexaad may bahaayh dadka muslimiinta inay ku dharadan guud ahaanadba falalka oo gaalanimada oo la kakadhiyaw ama sharqoollada gaalada hamaleega hayta oo lasku fiiriyo laku digtoonaada khaasatan beela rerlaysaamadnay balanaha cid allaalay ciddii falkaas oo kale laka araga inay lahkaga wada doona galanbir ah oo kuna wada doonaan dadka muslimiinta ahoo beela rerlaysaamed ku dhaladiina kaano kubar ahaado doonaan ina la hoojiye walbarashada muslimiinta walay ku kubadbaadayaan shirkiga iyo gaalanimada walbarashada ku kubadbaadayaan allah subhanahu wa ta'ala may baliya qul hal yastawi alladheena ya'lamuna walladheena la ya'lamuna inma yatadhakkaru ulul albab oo dadka wala gorodaan dadka wala angorana jingba wali allah subhanahu wa ta'ala may balana in walbarashadaas korlan qaada walna la barada awlaadana wala bara bilaantana wala bara sheekh fu-aad maxamed karaf oo kelimad muhiima ka jeediyay xafladda gebagabada kulankaas ayaa waxa uu beesha laysaan uu kula ballamay inay garab istaag iyo gaashaan u ahaadaan jihaadka raggii ballanka galay maamulkii islaamka iyo beesha laysaan haddaan nahay waxaan ku ballannay ilaahay kitaabkiisa in loo gargaaro cadowga ilaahay laga baraa'a qato waxaan ku ballannay ilaahay kelmadiisa intay kor ka noqonayso diinta ilaahay inaan garab siino haddaan arrintaa fulino allah raalli ahanshiisaan helaynaa shakina iigama jiro biidni illaahi tacaala inaan ballanka alle fulin doono allana noogu kaalmayn doono waxaan idinkaga abaalcelinaynaa dhammaantaya haddaad walaalahaya aad tihiin beesha lisaan mowqifkii hore aad sharaf kale aad joogsateen iyo gargaarkaad diinta u gargaarteen iyo ballanka maanta aad qaadeen waxaadna arki doontaan guulo badan annagoo gaarnay annagoo wada jirna insha allahu tacaala oo allah subxaanahu wa tacaala dhul badan oo maanta cadowga haysta allah raayada tawxiidka annagoo ka taagnay buu allah na tusi doonaa subxaanahu wa tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd ugu dambeyn sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo soo xiray kulanka beeshalaysaan iyo wilaayada ayaa ugu baaqay afraaddii kulanka qaybta ka ahayd isagoo ku adkeeyey inay ka soo baxaan kaalintooda jihaadka horumarinta dacwada iyo soo dumidda dadka uu cadowga duufsaday markan ka horrayta meeg mahadnagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala nasii nicmooyin fara badan unahan kooba korna marlamaad beela reerlaysa meedbari iyo ursa oo kulankan iyo dowladii iyo duruustii inta ku socotay talaadii go-aankii iyo qaraaraadkii la hasaaray intaasay dhambasa qalbajo ka faylayey si daahirsho ku muuqata mabsuudka ka eeyin eedanka ka ganacsanyin shaqadaasay ka gobadan maylanaa jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka siinsaar abaalkiin hibadayo bari iyo orsiyow ballantigaadin oofiyaasana bari iyo orsiyow gaalada baraa ku gaadadaasana bari iyo orsiyow mujaahidiinta barbar surumasana bari iyo orsiyow walbarashada barbar surumasana bari iyo orsiyow baraa dhammaystiran waysinku helay bari iyo orsiyow ballantin xaqiiguwa jihaadka langnafay maalin gelayna ajarshay aakhira helay dhaaftisa duunye iyo tiidis aakhira antaba ani ku gado suuragale saas maaha may lasiinku fada insha allahu tacaala sidii isinba ballanqaadeen jihaadka aniyo naf iyo maalka garab suruntan hordhaamba ka garab surunaytan oo geeka lewa lasiinkutu tuuga hayo lahasiinka kaaja haymee isla ogsingni jazaakum allahu khayran wilaayada may baa eedhan dhowaayase waana bogaadiyaase bayaankii reerkaha ku bahi go'aankiyo qaadaden ballantiyo qaadaden qodobadiyo hasaareen dhammaantiyoba eeda an bogaadiyaan waana ha dhowaayaan may ballan qaadane adinsun garab surugna siinkala shaqeeyana oofinta ballantaasay kulankan wuxuu ahaa mid waafaqsan shareecada islaamka la iskana kaashanayay difaaca kitaabka allaah iyadoona ujeeddadiisu ay ahayd in qof walba uu dareemo mas-uuliyadda allaha uu saaray islamarkaana la isxasuusinayay culayska mas-uuliyaddaasii ummadeed wuxuu ku soo dhammaaday kulanka is-afgarad iyadoo odayaasha dhaqanka iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ay ballan qaadeen inay si dhab ah uga wada shaqayn doonaan horumarinta bulshada wacyigelinta iyo garab istaaga jihaadka wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askarta aymiin ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allaaha warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka dhaqangalay baaqii wilaayada ay u dirtay maleeshiyaadka riddada ee ku jira safka cadowga kuwaasoo wilaayada ay ugu baaqday inay ka toobadkeenaan gaalnimada ay ku dhaceen ciddii ka soo baxda safka gaaladana loo badbaadinaya naftooda iyo hantidooda si weynna loo soo dhoweynayo loona lacageynayo hubka ay la yimaadaan waxayna arrintaasi keentay in sida tusbax la furay oo kale ay wilaayada ugu soo qulqulaan askarta taa'ibiinta saacadihii lasoo dhaafay waxay wilaayada islaamiga ee bakool soo bandhigtay saddex askari oo taa'ibiinna kuwaasoo ka soo baxay safka riddada kadib markii allah uu towbada waafajiyey ayna garwaaqsadeen inay ku dhaceen fal gaalnimoa waxaa askartan lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxun leh iyadoona loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah maadaama wilaayada horey ay u ballanqaaday inay soo dhoweynaysa cid kasta oo ka soo baxda safka gaalada kuna soo biirta safka muslimiinta xasan iimaan aadan cawil maxamed iyo xasan ibraahim cali waa askarta taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxun leh markii towbada loo qabtay kadib ayay si wada jira oola hadleen idaacadda islaamiga andalus
nimanka oo murtadiintan baydhabo ku jirta kubahi maynana kubaheeda idliga oo shalaysa male baydhabo kutabi kuwan murtadiintaas gabalkaana kabiiri ma haytay baydhabo baydhabo kabiiri idligaana kabiiri ma haytay lamada kun labaati afarti balitoda baada kabiiri sadham lanko tashkiilisa kagale lankooni shaydaan kagaade acuudu billahi namdimeen horta kagaatan baydhabo mayle meela kugali gabalo maynani hareey alboorkeenani hareey meela dhubow kagalani ada idan oo mahaynay saddex boqol lang e hayn hawan meerigali gabalkana taa baraay dadka halkii markeena taa baraay etoobiyaan ahayn haddana haradii dhubookuna ninkiradhahan inaagii balooka jaani baarsha kalaatan gabalko madaxtooyda raagananishayni meelkalaatan ningaaday madinaniin bedelay mas intalisinji leramle madaxtooyda gabalko inanitari magacay maybalarey aadan cawil maxamed ana maybaagii qof oo maybuaha nimankan murtadiinta ee marka biiri ku biirow kadib maybuaha miiku ku biiray kow garasuhiini ku tabi hodur anka seedi miilagu ku biiri ku biiristay ma isa waayaday dhalinyaro oo aniyo isku madahayni ee yaalnimo iyo walsaase jarang maybua lanki hor dareerka eh oo meel iskala dhiilasano mar weliba meel isu roogdeen hooba baho maybua meelseeda ada naftirka maybuaha niida ma isku eraase dadkaasba been ada maen roogta saas daraadiyoya sababta intii ana maybuaha saaxiibaday daraadiyoya meelasanseedi harada oo duraya maybuaha ya maybua tawbari tawbarada dad soomaaliya biya hoolana baraa maykumadayana qaabka maybua landegaalama qaabka linhoolgalaa qaabka maybua goriida maybuha markaasi lin furfuro waxyaaba saasay kumadayan anoo hasan ibrahim aliliyero maybua meel raaiso deegaankan weejid nimanka murtadiidan waa usdeytan aha ku bahi ilaahay dartisahan ku tabi mayinka sababa yaalnamale inku jeyti dareerahaan alen isku seeday waadwaga dankayna elan saaraha maybua meel raais madiyaano meelo isku rooga madanka maybuaha yaa maybua shiidi magaalada ka shiidi isku surundoole isku haay madan hatina maybua hooba ka biirin may gorin may sin masheeran hormaysin murtadiinta se inti maybuhaas ku kutabo hatana iska qasabay maybua ilaahay dartisa hambahi maybua mayla raais inti adduunka isku deerdhido fada dhibaatooyinkan meelo kala kulmi maybua madiyaana meelo roogi anaseedi imangna isku waay maybua mayla raaiso ana dhong maybua bulshogay dhong gorod waay taa'ibiintan ayaa qiray dhammaantood in loo soo dhoweeyey sida wufuud sare oo kale maadaama ay dib ugu soo laabteen diinta islaamka oo markii hore ay ka ridoobeen sidoo kale si wadajir ah ayay baaqa ugu direen maleeshiyaadka weli ku jira safka cadowga geekaa ku tabay sifaylelaindhoay buurdhungli roog maybua meelaraais anti maybua ilaahay agdisling afyawa nin adduunkay deerdhido maybua ya eed iyo eedan fadeh murtadiinta walba maybua antiasku ku tabano maybua diinta islaamka heje maybua ii sharag ilaahay maybua nusku baano maybua muslimiintaan isdhiibano maybua meelaraai ma adduunyo deerdhidana eed iyo eed fareng eendire ragan inta rooga horta tartiibaan u lahayn dhoay geega eedeedanang maxasinyin buruni koy horta lahanung into ay xadgudub malaa walaa baan oo sharaf lahayn dhawaay fareentaan daraw may aha horta dhabkaas leh bargan fareen dhoyo ban fadaan lanki maskantis shaqeeyas lanki halki maskantis shaqeeyana kulay ilaa harshi oo dhaamba may afjeey mitaradaw farmeenta sanan faraw may horta regan may arfadayn oo gobolkaas Itoobiyaankaas in jaasad wal ku dabsu nadaam leh dhabka aragan marka may san arfaday walaaliyalka eetin geek may leeyahay lanki nool baramanol may san arfaday lanki biiran dhiida waa bari warkaysan dhiiga dhagaag oo arfaday hortaan hadda buruni roog walaayada islaamka safaylana lahayn dhawaay maasha allah dad oo maybuha soo dhaweyn leh oo maybu hageeka yani isarkortamay dadkan sadaawmay dadkan amal jaren laga qalbagasheen oo maybu hayahana dhawaaya may faringan daray nimankaasi inti markaasi iyo tan ilaahay hangnagadano maybuha waliyo maybuha garabsh onka jaraan iyo onka tiirsane maybuha kooyan deegaanadii iyo meel welba iyo ku jiidan maybuha markaasi iyo maybuha mujaahidiinta rogan iyo ku qiib galaano markaasi seedano mayba wali iyo wedadan maybuha markaasi la kooyano
maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee bakool ay u soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasoo lagu soo bandhigay isla magaalada buurdhuxun leh waxaana askariga uu watay qorigii booshkii iyo tuutihii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abuuxasaanna warkii subaxnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu